haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jireen oola socodsiin doonaan cashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
waaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan aan idinku hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo sidoo kale heesihii annaguna aan idiin soo xullay ee heesaha aan idinkugu laraynay dhambaalka ugu horeeya nuura bal dhegaystayaasha usoo qaba dhambaalka ugu horreeya caasha wuxuu naga soo gaaray zaynab xaaji xuseen iyo saygeeda cabdulaahi axmed ibraahim iyo asxaabta kale ah reer xaaji xuseen iyo hooyadood dhaqan guure warsame reer warsame cilmi iyo reer guure warsame reer afdhuub wardheere iyo reer sheekh salaad waxaa kaloo ku jira zaynab maxamuud iyo caruurteeda reer cali kulmiye iyo reer xuseen kulmiye reer maxamed axmed carabi iyo reer axmed cilmi urufay iyo weliba reer cabdulaahi sheekh axmed reer axmed aadan cali iyo faadumo axmed aadan iyo caruurteeda cabdirasaaq axmed aadan iyo xaaskiisa aamine xuseen xaashi iyo leyle axmed aadan iyo caruurteeda xabiibo raable jaamac iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay tahniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan rufaaci xaaji xuseen iyo shukri maxamed cusmaan oo dhowaan ku aqligalay magaalada muqdisho waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinku arsaaqo aamiin dhambaalkan aan soo qabanayana ahay dhinaciga ugu horeeyana waa tahniyad dhalasho farxad leh ayaa la yiri waxaana dadka diraya ay kala yihiin reer axmed baaruud cilmi reer maxamuud waa reer maxamed baaruud cilmi reer maxamed baaruud cilmi waa reer ciidiid baaruud cilmi reer jirde baaruud cilmi iyo reer ibraahim xaashi shade baa la yiri iyo reer xasan baaruud cilmi iyo dhammaan dad kaloo badan baa la yiri iyagoo isku duuban waxay hambaliyo farxad leh gaarsiinayaan abti asad xasan baaruud iyo marwadiisa baa la yiri sahraah aadan qandhaadh oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenaha bay yidhaahdeen soo barbaaroo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta ugu horeysa barnaamijkana nuurow haddii aan dhegeystayaasha u raaciyo aan kuma daahin waa heesta calas goormaa dhegeystayaasha adigaba idinku dambeysay codka macaan fanaanka xasan aadan samata
rag bay caadadii tahayo dumarka uu caraaba hawayskii u guurarag bay caadadii tahayo dumarka wuu caraaba cawayskii u guuraa camilka dooqana midunbaa cajeebise ciidankoda ilaaye halasiyo xariibi cosubiyo ugbaadi cidankoda ilaaye calasiyo xariibi cusubiyo ugbaadi cashaqi ilumiyo cashaqi ilumiyo cilaan baadidoonka cidi jiidayaadi cashaqi ilumiyo cashaqi ilumiyo cilaan baadidoonka cidi jiidayaadi gedbaacaynki midha bixi cashaquna badiljiimbiri baa codkeed xidaayo geydbaacaynki midha bixi cashaquna badilajiir fahmiyo dabaylba hawada igu cilaali fahmiyo dabaylba hawada igu cilaali calafiyo nasiibe cajabiyo amuure cafima inoloshaay calafiyo nasiibe cajabiyo amuure cafiba kinoloshaay cashaqi ilumiyo cashaqi ilumiyo cidlaan baadi doonkaas ugajiidayaadii عشقي إلوميو عشقي إلوميو عدلان بادي دونك عدشي ديادي cawadaraan safiidkiyoho casarkii xoola iga lumay cimilxaad ka baadida ka baadida cawadaraan safiidkiyoho casarkii xoola iga lumay cimilxaad ka baadida ka baadida ayniyo gamboodba geelaygii cunaya ayniyo gamboodba geelaygii cunaya cambariyo udgoone ana mira bisleeya urashadii jacaylkan cambariyo udgoone ana mira bisleeya urashadii jacaylkan عشقي إلوميو عشقي إلوميو علان بادي دونك ابكي ليالي عشقي إلوميو عشقي إلوميو علان بادي دونك ابكي ليالي
tahay heesta calas iyo xasan aadan samater aanu intaasi kaga gudubno hambalyo dhalasha ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay cabdulqaadir ibraahim buule yuusuf maxamed idriis iyo xasan habale bare iyo nuur maxamed sankuus nuur maxamed yuunis iyo nuur macalin xasan waa saddex nuur oo la isku daba xijiyey iyo asli maxamed idriis cabdicasiis samow xuseen iyo maxamed raage cali deeqo muxidiin sheekh maye iyo maxamed muxidiin sheekh maye cabdinaasir aadan qaadi iyo cabdicasiis maxamed cabdi aweys xuseen maxamed cusmaan maxamed ceymoy iyo dhammaan dadka oo kala jooga canada mareykanka u k baydhaba qansax dheere iyo meelo kale waxay dhalasho waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan cabdi macalim ibraahim iyo rawlo sheekh maye oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada baydhaba gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalakan aan soo qabanayo nuurow hor baa kugu dambaysa waa dhambaal lagu soo qoray qalin bigre baa lagu soo qoray far buluuga leh waa hore igu dambeysa dhambaalada gacanta lagu soo qoro inta lasoo qoray oo iskaan lagu soo qaaday baa lasoo diray waa tahay waayo waayo iyo xusuus waa tahay bal aan isku dayo inaan akhriyo waxaa dadka diraya ugu horeeya reer xaaji xuseen iyo hooyadood dhaqan guure warsame reer warsame cilmi reer guure warsame reer afdhubur dheere iyo reer sheekh salaad iyo saynab maxamuud iyo caruurteeda reer cali kulmiye reer xuseen kulmiye reer maxamed axmed carabey iyo reer axmed cilmi urufey baa la yiri iyo reer cabdulaahi sheekh axmed reer axmed aadan cali wow farta qoraalkaasi waadix bay u qoran tahay faadume axmed aadan iyo caruurteeda iyo cabdirasaaq axmed aadan iyo xaaskiisa aamine xuseen xaashi iyo leylo axmed aadan iyo caruurteeda iyo xabiib rooble jaamac iyo caruurteeda baa layidhi markaa waa xabiibo rooble jaamac iyo caruurteeda dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad aroos u dirayaan rufaaci xaaji xuseen iyo shukri maxamed cusmaan oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ah ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa la raaciyey annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta kale barnaamijka nuuro bal dhegeystayaasha usoo qabo dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay codadka fanaaniinta salaad maxamed shamta salaad derbi iyo zaynab cige maxamed
jecel yimi oo yugan arrintan yagleelaba iyo leheeda kala fura jecel yimi oo yugan arrintan yagleelaba iyo leheeda kala fura yaaban ku noolo alayalaaygi nanka iyo faallada yacniyo dareemada yacay kuma nagaane yaaban ku noolo alayalaaygi nanka iyo faallada yacniyo dareemada yacay kuma nagaane yacay kuma nagaane Hayaba, oyaba, oya, eh, hayaba, oyaba, oya, eh, hayaba.
yicibtaan ku nolo dugaagan yuroraan jiray yaban gacal la yeeshee yicibtaan ku nolo dugaagan yuroraan jiray yaban gacal la yeeshee iyow leeyay duurko arrimiiga yaacdo yaasinka culusiyo iyo ay hoos ku labalay kuyutu ay qur-aankee iyow leeyay duurko arrimiiga yaacdo yaasinka culusiyo iyo ay hoos ku labalay kuyutu ay qur-aankee kuyutu ay qur-aankee hayaba oyabo yae hayaba oyabo yae hayaba
afkoyama ilqangabay i qalbigo an yeedhay in nafta iyo yuhuuntaba afkoyama ilqangabay i qalbigo an yeedhay in nafta iyo yuhuuntaba yaa yule xalaayo Yeah.
yalma oran nin caashaqa yooyaanka ciilkiyo weliyoonigama harin yalma oran nin caashaqa yooyaanka ciilkiyo weliyoonigama harin kobuhu iima yeelo kalgacayl yabaalo aniga yaraanayn balla yururaayo kaymaha ya xoobe kobuhu ima yeelo akalgacayl yabaalo aniga yaraanay ballayu cayaayo
waa hagaag mar kale aan dib ugu noqonno dhambaalada dhambaalkan waa hambalyo aroos dadka dirayana waxay kale yihiin aabe cali nuur cabdi aabe cismaan cabdi hooyo faadimo sheekh isxaaq iyo hooyo xabiibo iyo hooyo muumina cali nuur cabdi iyo cabdi cali nuur cabdi iyo cali yare cali nuur cabdi waa dhammaan reer cali nuur cabdi sayid cali baa ku jira maxamed aa ku jira fartuun way ku jirtaa iyo safiyo cali nuur cabdi iyo nasiixa cali nuur cabdi iyo sidoo kale cabdulaahi cali nuur cabdi iyo nafisa cali nuur cabdi dhammaan ilma cali nuur cabdi iyo sayid cali cismaan cabdi iyo suldaan bare cabdulaahi iyoaan laga tegin baa la yiri maxamed aadan guure iyo maryan aadan guure dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdinuur cali nuur cabdi iyo xaaskiisa xabiibo macalin ibraahim orooskoodu waa afar labaatankii bisha sebtembar sanadka laba kun koob iyo labaatan maalin jimca bay yidhaahdeen uu ka dhacay magaalada gaalkacayo ee xarunta gobolka mudug waxay leeyihiin arooskooda allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan inuu raaciyo dhambaalka xiga caasho waxa uu naga soo gaaray hooyo shariifo sheekh siyaad iyo aabe cabdi aadan xareed faadimo aadan xareed iyo maxamed cabdi aadan cabdirasaaq cabdi aadan bashiir cabdi aadan cabdiqaadir cabdi aadan iyo qaali cabdi aadan axado cabdi aadan iyo bashaare cabdi aadan aamina khaliif cabdi iyo xasan haadi aadan maxamed haadi aadan iyo rasmi mukhtaar maxamed xaliime maxamed yiriye dhammaan dadkan waxay tahniyada aroosoo farxad leh ay gaarsiinayaan cabdiqadir cabdi aadan iyo naciimo mukhtaar maadey oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaanu leenahay gurigiina ha noqdo guri lagu nasto oo khayr leh owlaad saalixiinahna allah idinku arsaaqo aamiin waa hagaaga heesta kale ee dhegeystayaashaan usoo qabanayna saddexaada barnaamijkan ugu hayno waa heesta halkudhageedu yahay mugdi iyo meel xun dhegeystayaashii adiga nuurow heestan waa hees aada iyo aada cajiib u ah dhegeystayaashuna aanay ka daalin codka macaan fanaanada caasha cabdo malika
istaagale mana ka maqle may iyo hamidunide ah markaad iga maqnaatide ah mugdi imeel xunaan maraaye markaad iga maqnaatide mugdi imeel xunaan maraay maalin walbaan ku imade miriqdaa ma arke muddo badanku meermeere waa imaan qaadaye maalin walbaan ku imade miriqdaa ma arke muddo badanku meermeere waa imaan qaadaye maantii hore adiga imuneye mehelmaantaye haymodine iga soo marmehid ogeede maantii hore adiga imuneye mehelmaantaye haymodine iga soo marmehid ogeede ah markaad iga maqnaatide ah mugdi imeel xunaan maraaye ah markaad iga maqnaatide ah mugdi imeel xunaan maraaye ah markaad iga maqnaatide waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay heestaasi ka heleen dhambaalka xigcaasha waxa waa tahaniyad dhalasho waxaana ay naga soo gaartay faadimo shiimoy iyo muslimo shiimoy cali shiimoy iyo xuseen shiimoy maxamed shiimoy ibraahim isaaq xasan iyo liibaan aadan xasan ogaas saciid bashiir iyo xasan madnuur ibraahim shaahiyo iyo ayay xaawo xuseen iyo aabi ibraahim axmed dhammaan asxaabtan oo kala jooga beljim turkiga iyo kenya iyo soomaaliya waxay taaniyo dhalasho ay u dirayaan isaaq shiimoy iyo nuurto maxamed oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajaar wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdisamed isaaq shiimoy ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen cabdisamed noqo kii dadkii- kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray reer xaaji xuseen iyo hooyadood baa la yidhi dhaqan guure warsame iyo reer warsame cilmi reer guure warsame reer afadhuub wardheere iyo reer sheekh salaad saynab maxamuud iyo caruurteeda reer cali kulmiye reer xuseen kulmiye dhambaalkan marka lu soo noqda waa tahay iyo reer maxamed axmed carabe iyo reer axmed cilmi urufay baa la yidhi iyo reer cabdulaahi sheekh axmed reer axmed aadan cali iyo faadimo axmed aadan iyo caruurteeda iyo cabdirasaaq axmed aadan iyo xaaskiisa aamine xuseen xaashi laylo axmed aadan iyo caruurteeda iyo xabiibo roble jaamac iyo caruurteeda waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahniid aroos u dirayaan rufaaci xaaji xuseen iyo shukri maxamed cusmaan arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo owlaad baari lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana nuura bal dhegeystayaasha usoo qabo dhinacii heesaha haddii aan aadno waana heestii ugu dambeysay waxaan idiin soo qabanay heesta daado ay fanaaniinta axmed naaji sacad iyo weliba faadimo qaasim hilowle heestaas ayaan kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin idin leenahay isma dhaafna
Yeah. yeeshaa igu soo